aad iyo aad aa umahadsan tahay waxaan faahfaahin kaa siin karaa maanta saacadda markay ahayd sideedii subaxnimo ayaa magaalada waxaan ku arkay anoo sii socday beli doogle labada xi ninka xildhibaanka hirshabeelle iyo wasiiru dowlaha amniga ee koonfur galbeed ayagoo magaalada jooga magaaladan isku salaanay waxay dheheen beledoglan u soconaa beledoglan waxaa imaanayay oo aan sugaynay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wafdi uu hogaaminayo iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo ku-xigeenadiisa marka waa iswada raacnay waxaan tagnay beli doogle shirkiyaan ka qayb galnay madaxweyneyaan lasoo kulanay howshiaan soo dhamaystanay waa soo wada noqonay magaaladan wada nimid kadib ayaga waxay aadeen xamar adig abaaro waxay ahayd toddoba saac iyo bar iyo meelahaas wa gartay kadib waxaan maqlay anoo xaafadeyda joogaa waxaa isoo wacay askari ka tirsan ciidanka xooga dalka wuxuu yihi gudoomiye nimankii maanta nal kula socda ee beledoogle joogay miinaa la kacday waa dhinteen runtii micnaa waa naxay aada iyo aad ayaan micnaa uga naxay sababtoo ah dad maanta hadda dhow aada shir ku wada jirteen oo haddana lagu yiri micnaa waa dhinteen micnaa arrin aada macnaa looga naxa waayo marka falka taasuu u dhacay marka magacyadooda ma noo sheegi kartaa labadaa qof ee mas-uuliyiinta ah ee qaraxaas lala eegtay a nin wuxuu ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed waxaana dhihi jiray baraf ninka naanas oo uu ku magac dheera oo dadkao dhan ay wada yaqaanaan waxay ahayd baraf ninkan kale ka tirsanaa hirshabeellena xildhibaan hirshabeelle waay kulli maantan bartay isla maantana wuu dhintay ilaah naxariiste isagana waxaa la dhihi jiray axmed kabaweyn waa gartay marka baabuurka lala eegtay qaraxa ma iyaga unbaa saaraa mise waxaa la saaraa dad kale oo iyagana qaraxa wax ku noqday waxay ahaayeen laba gaari ah gaari cabdibile oo ciidan ay saaran yihiin iyo gaariga iyaga ay wateen oo ayagana u saarnaa laba askari marka afartooday ahaayeen afartoodana waa ku dhinteen gaariga cabdibilahana waa ka badbaaday adiga meel walaweyn ka baxsan waayo waa zona afgooye meel la yidhaahda doonka iyo buulalow meel la yihahdo meel udhexaysa waayo waa labada tuulo doonka iyo buulalow dhexdooda waayo meesha miinada ay kula kacdo arrintan ay u tageen beledoogle oo ay ka qayb galayeen maxay ahayd ma ciidamadii soomaaliya halkaas saldhig ku leh iyo saraakiishii maraykanka ee kaabayey madaxweynihii koonfur galbeedna waa tegey maxay ahayd wax halkaa loo tegey oo laga hadlayay beledoogle horta waxaa ku yaala saldhig weyn oo oo ciidan badan ay degan yihiin ciidanka danabaa degan ciidanka xooga dalka guuta lixaada degan qeybna maraykanka ka degan qeybna amisona degan oo ciidamada uganda degan marka waa saldhig weyn waaye oo meesha uu ku yaala degmada walaweyn gaar ahaan beledoogle marka waxa loo tagay oo meesha oo laysugu yimidna waxay ahayd in annaga kan degma ahaan in madaxweyneha meesha aan kusoo dhaweyno leys xog wareysto xaalada degmada layska wareysto annaga ka degma ahaan sidaas ayaa meesha u tagnay kan mas-uuliyad gobol ahaan iyo kan koonfur galbeed madaxweynahan arrimaha ay u socdaan waxay ahayd sidii wadadan amni looga dhigi lahaa wadadan loo furi lahaa ilaa muqdisho ilaa iyo baydhabo si macnaa nabad sidii loogu mari lahaa hawsha loo socdayna intaasay ahayd